bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay dhowaan furi doonaan wadooyin ay go'doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab ee deegaanada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya wasiirka beeraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa deegaanka wasiil ka dahfuray xarunta dhireynta deegaanka ee galmudug bulshada iyo maamulka degmada beledweyne ayaa dadaalo looga hortegayo in mar kale webiga shabeelle uu ku fataho xaafadaha beledweyne ka samaynaya magaalada beledweyne deegaanka lagu magacaabo kiyerwa ee dalka tanzaniya ayaa dab ku qabsaday iskuul ay dhiganayeen caruur baranaysay diinta islaamka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii oo fidsan taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay dhowaan furi doonaan wadooyin ay go'doomiyeen maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ee deegaanada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya axmed cumar munye ayaa warkaani inoo faahfaahin doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan lafdagareen ayaa hooyga uu ka degan yahay muqdisho kulan kula qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raage madaxweynaha ayaa taliyaha kala hadlay sidii ciidanka xoogga dalka ay kaga qayb qaadan lahaayeen sidii loo furi lahaa wadooyinka ay goodoomiyeen kooxda argixisada al-shabaab ee ku yaala deegaanada maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odwaa yuusuf raage ayaa sheegay in dhowaan ciidanka xoogga dalka qaybta deegaanada maamulka koonfur galbeed ay bilaabi doonaan sidii loo furi lahaa wadooyinka ay isku xidha degmooyinka koonfur galbeed wuxuu sidoo kale sheegay in ay qorsheynayeen howlgallo kooxda argixisada al-shabaab looga saaraya deegaanada ay ka joogaan waxauu sheegay in sidoo kale deegaanada gobolka shabeellaha hoose ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo markaasi maleeshiyaadka kooxda argixisada shabaab deegaano badan looga saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa taliyaha ugu mahadceliyey booqashada ugu yimid waxaana uu u bogaadiyey howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
wasiirka beeraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa deegaanka wasiil ka furay xarunta dhirinta ee deegaanada galmudug baashe cali xaashe ayaa warkan inoo soo diray
mudan wasiir xaruntaani waa xarun galmudug la rabo galmudug oo dhan in laga quudiyo dhirteeda ujeeddada loo aas-aasay waxaa weeye reer galmudug oo dhan halkan dhirta in laga siiyo maanta wixii ka dambeeyana anoo bahda badbaadada ayaan ku hadlahayaa adinkaan ku wareejina adoonka wasiirkii ah wasaaradda aad wasiirka u tahay ayaa xaruntan mas-uuliyaddeeda iska leh annagu waxaan ka nahay waardiye iyo wixii howl aad nooga baahataan qabanaynaa iyo wixii tabarrucaad aad nooga baahatid waxaan rajaynaynaa sidaas aan ugu wareejinay inay bulshada uga faa'iideeyaan waxaan wasiir kaa codsanaynaa maalinta geedaha galmudug inaad samaysid haddii ilahay idmo waxaa laga yaabaa soomaliya dhan in nala qaadato dhirtii soomaaliya cadow baa laga celin la'yahay oo baaba'asha dunida dhirta waa la beertaa
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa qarax dhulka ay ku aaseen oo dad shacaba ay ku geeriyoodeen kaas oo ka dhacay deegaan shan iyo labaatan kilomitir degmada xudur u jira ee gobolka bay maxamed xasan cali nathonal ayaa warkan inoo faahfaahi doona
lix qof oo u badan culummada deegaanka gobolka bakool ayaa ku dhintay laba kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax miino dhulka la geliyey oo haleelay mooto saddex lugaaleey ah oo ay saarnaayeen saddex ruux sideed ruux laba ka mid ahna ay yihiin walaalo qarax waxuu ka dhacay deegaan degmada xudur u jira shan iyo labaatan kilomitir ugana beegan dhanka waqooyi waana wadada xiriirisa magaalooyinka ceelberde qurac joome iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan culimmadan ayaa la sheegay inay ku socdeen guri lagu casuumay oo ay doonayeen inay qur-aan akhrin u tagaan waxaana lagu wadaa in saaka lagu aaso tuulada banjaarey oo shan iyo toban kilomitir u jirta magaalada xudur ee gobolka bakool oo ahayd halkii marka hore ay ka baxeen culummada argixisada al-shabaab ayaa ka dambeysay falkan lagu xasuuqay culummada aan waxba galabsan
bulshada iyo maamulka degmada beledweyne oo wada dadaalo looga hortega in mar kale webiga fataxaadda uusan ku sameyn xaafadaha magaalada beledweyne haddaba khadka magaalada beledweyne waxaa si toos ugu jira wariyaheena cabdishakuur cismaan cali subax wanaagsan cabdishakuur
wanaagsano waan cabdulaahi cabdishakuur bal waa sidee bal hadda dadaalada looga hortegayo bal in webiga shabeelle uusan fatahaado kale ka sameyn magaalada beledweyne
cabdullaahi aad baa umahadsan tahay dadaaladan oo dhowrkii isbuuc oo aynu kasoo gudubnay si xoogan ku socda oo guddiga gurmudka fatahaadaha beledweyne ay horkacayaan islamarkaana laga hortegayo fatahaado inuu webiga shabeelle ku sameeyo beledweyne maadaama webiga biyo aad u fara badan oo wado ayaa bulshada beledweyne waxaa qaarkood oo aanu la hadalnay waxay walaac ka muujiyeen fatahaadaha kusoo laabtay gobolka iyadoo sanadan gudaheeda muddo markii saddexaad markaas laga cabsi qabo inay ku fatahaan xaafadaha magaalada beledweyne bulshada waxa ay sheegeen inay arrintan ay keentay in dhaqaalihii magaalada iyo ganacsigii iyo bilicdii beledweyne lagu yaqiino hoosdhac ballaaran uu ku yimaado saan haddii haddii ay wax kusii socdaanna sababi karto in magaaladan wax walba ay hoos u dhacaan bulshada inkastoo hadda intooda badan boqolkiiba siddeetan dadka beledweyne ay degan yihiin magaaladan ay qallalan tahay kadib carab buriyaad oo weyn oo la dhigay deegaanada hoos yimaada magaalada iyo weliba goobo kale oo ay magaalada biyaha kasoo geli jireen ma aysan u suuro gelin sanadan in ay ku fatahaan xaafadaha marka laga marka laga yimaado xaafado kooban oo kamid xaafadaha beledweyne oo webiga markaas uu kusoo jabsaday balow marka dambe lagu guuleystay la xiro bulshada waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan maamulka gobolka iyo guddiga gurmudka fatahaadaha si wadajirana loo wajaho in xal weer laga gaaro fatahaadaha kusoo lalaabtay gobolka cabdishakuur waxaa jirta in dhaqaalo lagu bixiyey bal in laga hortago fatahaadaasi hadday noqoto dowladda federaalka dowladda jabuuti oo ciidamada hiil walaal ee jabuuti jabuuti ka socda ee jooga beledweyne guddi gurmad ayaa jiray wararkii aad halkaa kasoo dirayseen adiga iyo wariyaasha kale kula jooga injineero iyo guddigii in meelo badan oo magaalada macnaha webiga hareerihiisa oo la dhisayo intaasoo kilomitir intaasoo mitir warbixina lagu soo gudbinaya xaggee bay markaa arintu ka socotaa aw maxaa keenay in webigii uu mar kale uu fatahaad uu ku sameeya magaalada beledweyne haddana ay jirto cabsi ah in webigii uu soo fataho
cabdullaahi maadaama xil roobaadkii la guudagelayo ayaa webiga hadda ka hor beelooyinkii aan kasoo gudubnina wax rooba aysan deyin arrinta shaki keenta ayaa waxay tahay webiga biyo aada u fara badan oo ka badan qaabkii lagu yiqiin xiliyadan oo kale haddii isagoo biyahan aadka u faraha badan wado haddana xil roobaadkii uu da-o taa ayaa markaasi baqdinta dadka ay ka qabaan webiga inta inta badan dadka qaarkood way xerar la sameeyaan qaar kamida dowla dowla deegaanka soomaalida iyo qeybo kamida wadanka ethoobia oo markaasi hadba biyaha inta ay la egyihiin ayaa laga wareystaa oo warbixino guud ayaa jira oo markaasi bulshada labada dhinac ay isla wadaagaan balse haddii biyahan xoogan ee hadda socda ayaa arrinta dhibaatada iyo walwalka abuurtay ay tahay balse guddigii iyo janeeradii dowladda federaalka soomaaliya soo dirtay belooyinka hor oo beledweyne inkastoo aan lagu guuleysan oo magaalada ay biyo fara badan ay galeen oo laga barakacay xaafadaha magaalada beledweyne sanadkan biyihii oo dhinaca helikeliyo iyo qooqana kasoo geli jiray ayaa maamulka iyo guddiga fataadaha waxay ku guuleysteen inay carabuuriyo aada u xoogan ay dhigaan iyagoo injineero markaasi kaashanaya taasi oo sababtay biyihii sida fuuf soo geli jiray magaalada oo dadka barakici jiray in ay halkaasi ku haakadaan oo xaafadaha kutiimbo raadeerka iyo xaafado badan oo kamida beledweyne ay qaadan yihiin islamarkaana wax biyaha aysan soo gelin
kaasi wuxuu ahaa waryaheena naga soo warama magaalada beledweyne cabdishakuur ismaan cali oo khadka telefoonka iigu waramayay fatahaadda webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay waddada isku xirta degmooyinka jowhar iyo mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe abuukar maxamed bacali ayaa warkan ka soo diray jowhar
ciidow weli ay socdaan fataahadii webiga shabeelle ayaa iminka waxaa kusoo biiraya fataahado horleh oo ku dhifanaya deegaanadii horey fataahado uga dhaceen maamulka degmada jowar ayaa gaaray deegaana hoos yimaada degmada oo ay ka mid yihiin waddada isku xirta jowhar iyo mahadaay tuulooyinka hoos yimaada waxaana ka warbixiyay fataahada webiga shabeelle saameynta ay deegaanadaas ku yeesheen gudoomiye ku-xigeenka degmada jowhar cabaad xasan maxamuud waageedin biyaha fatahaada oo ilaahay kuma darnaadee oo tuuladan hadda dhibaatada ku hayo tuuladu waa dhinac xataa waa ay kasoo galeen maadaama ay ku dadaalin iyo iska cebseen dhinac ay kasoo galeen anugu naftayna ma fadhino waxay un tabartayna waanu maaragtay la garab gelaynaa waxaan rabnaa in laga soo gaaro oo loo qaban karo maaragtay fatahaaddan qoftii wax ka gasho cid allaala cidda wax ka gasho
waa hagaag dhegeystayaasha aan jecelnahay oo waa idinkaga cudurdaaranaynaa codkaasi oo aan wanaagsanayn ururada bulshada rayidka ayaa soo saaray baqa ku aadan in xal waara laga gaaro dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka galguduud maxamed daaq cabdi maxamed ayaa warkan ka soo diray dhuso mareeb deegaanka xananbuure oo ka tirsan gobolka galguduud oo dhowaan dagaal uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo xalkiisa la raadinayo ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka dhallinyarada culimo udiinka waxa ay ku baaqeen in dagaalkaasi laga hortago islamarkaana laga gaaro xalwaara ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg deg ah arrintaasi xalwaara looga gaaro si deegaanka nabad loogu soo dabaalo waxa ayna ugu mahad celiyeen ciidamada ku sugan halkaasi oo kala dhex galay dhinacyadii ku dagaalamay cadceed sheekdoone diiriya oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolkani ayaa waxa uu ku biiriyey baaqiisa ku aadan sidii colaadaasi loosoo afjari lahaa waxa uuna sheegay in tiro ka dhowr jeer halkaasi ay gaareen ayna isku dayeen dadka wacyigelin in loo sameeyo balse ay ku arkeen dadkii oo deegaanka ka guuray colaada darteed uuna codsanayo in la soo celiyo islamarkaana waqti xoogan lagu bixiyo si loosoo afjaro colaada soo noqnoqotay ee deegaanadaasi ragaadisay bulshada rayidka waxay leedahay xag dhaqaale xag waxbarasho xag biyo iyo xag bay-ad iyo dhaqaale iyo bulshada waxaan tala ku bixinaynaa ku qaylinaynaa xalli walcaqdi dowladda galmudug in ay arrintaas gacanta mudug iyo bidixda iyo qasbigaba wax uga qabtaan haddana saddex goor baanu tagnay saddexdii goorna meeshii aan wax ka wacyigeli lahayn horta bulshadii meesha deganeed male oo waxay ku kala jiraan geedba geed oo haddaad xanan buure aragto aad baad u yaabaysaa aan qoysba deganayn waanan meedyahana waa ka nidhi waanan tagnay saddex goor saddexdii goorna haddii meeshii ay tahay meel weli aqlaal ah oo difaac laysugu jiro wixii aan dhihi lahayn waxaanu nidhi aanadaas ay dabadood la qabay colaadan ciddii masiirkeeda la yahay joojiro saasaanu kala ku bixinay ciidamada qalabka sida ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin deegaanka xaranbuure iyadoona kol hore ay kala dhex galeen kadib markii dagaalku uu halkaasi ka dhacay waxaana hadda soconaysa waanwaana nabadeed oo la doonayo in deegaanadaasi gogol laga fidiyo si loo soo afjiro dagaalka bilihii lasoo dhaafay deegaanadaasi ka dhacay maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
maamulka degmada waaberi ayaa wada olole qashinka looga saarayo xaafadaha degmada waaberi si kor loogu qaado bilicda caasimadda muuse cismaan abto ayaa warkan noo faahfaahi doona maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay howlo lagu dardargelinayo bilic soo celinta nadaafadda guud ee degmada waaberi iyo dib u dhiska xarunta degmada waaberi oo ay maalmahan ka bilaabeen maamulka degmada waaberi iyadoo
ay jiraan arrimo lagu dardargelinayo bilic soo celinta iyo dadaalka guud ee howlaha nadaafadda iyo dib u dhiska degmada waaberi ayaa haddana waxaa jira waddooyin qaar oo markii aad dhex maraysid aad arkaysid burburka ka muuqanaya waxayna maamulka ay sheegeen inay wadaan dadaallo ay doonayaan in ay dib u dhis ugu sameeyaan waddooyinka burbursan ee degmada dhexmara gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmada waaberi cali cabdulqaadir faarax karaama oo uu warramayey reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in muddooyinkanba maamulka degmada waaberi uu ku mashquulsanaa sidii dib u soo celinta bilicda degmada waaberi uu wax ugu qaban lahaa islamarkaana dib u dhiska waddooyinka uu dardar xoog leh hadda xilligan ay ka bilaabeen
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya deegaanka lagu magacaabo kierwa ee dalka tanzaniya ayaa waxaa ku gubtay caruur dhiganaysay iskuul lagu barto diinta islaamka murugo iyo baroodiiq ayaa ka jirta deegaanka lagu magacaabo karewa ee dalka tanzaniya halkaasoo uu dabqabsaday iskuul islaami ah oo caruur ay ku jireen waxaa la helay meydka toban caruura oo gubtay iyo lix dhaawac culusa kuwaasoo la siixiyey isbitaalka dad badan oo aan fariirsan ayaa weli dad badan oo aan fadhiisan kuwaasoo ehelada caruurta ah ayaa weli dul hoganaya iskuulka basbeelay duqa magaalada karenga rashiid miyamu ayaa waxa uu sheegay in iskuulku ay ku jireen toddobaatan iyo afar caruura balse konton ay ka badbaaday halka saddex kale la la-yahay dowladda etoobiya ayaa soo bandhigtay lacag cusub oo yeelanayso dalkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa shaaciyey in la daabacayo lacag cusub oo ka mid ah waraaqaha ay etoobiya yeelanayso sida xafiisku sheegay lacagtan oo birta etoobiya ah waxay ka kooban tahay toban bir konton bir iyo boqol bir waxaana lagu kordhiyey laba boqol oo bir oo isku dhigan taas oo aana etoobiyaaka hore u lahayn tallaabadan ayaa gacan ka geysan doonta xakamaynta xawaaladaha sharci darrada ah ee lacagta been abuurka iyo taasoo gacan ka geysan doonta xaaladaha sharci darrada ee lacagaha been abuurka iyo kontorobaanka sida xafiiska uu tilmaamay madaxweynaha donald trump ayaa walaac ka muujinaya dhibaatada isbeddelka cilimada xilli uu booqday goobaha dabka uu ka hurayo ee gobolka california dab ka kacay gobolka california gobollada california erogan washington ayaa baabiyey dhul badan kaas oo ay ku nafwaayeen ugu yaraan saddex soddon iyo lix ruux tan iyo horaantii bishan agost ee sanadkan dadka naqdiya siyaasadda trump ayaa sheegay in sababta dabka soo celcelisay ay tahay maamul xumo dhanka kaymaha ah isniintii musharaxa xisbiga dimuqraadiga john biden ayaa madaxweyne trump ku sifeeyey ugu sii daran isbedelka cimiladaha ugu sii darihii isbeddelka cimilada gobolka california oo ah halka dabka sida weyn u saameeyey iyadoo shan iyo labaatan ruux ay ku geeriyoodeen dabkaasi war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray dhegeystayaashaanu jecel lahayo saaka oo talaada ah waa naga intaa markaana waxaan dib idinkugu celinayaa xiriiryaha dhinaca barnaamijyada iyo wararka ee radio muqdisho cabdikariin aadan xuseen